بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shiinaha oo markii ugu horaysay degnin xoggan u diray jabaan iyo tookiyo oo doonaysa dhisidda isbahaysi cusub xiisadda hindiya iyo bakistaan oo sii cakirmaysa iyo turkiga oo soo saaray war-saxaafadeed dhinacu janjeera maraykanka oo yukrain la galay heshiis muhiim ah xilli taraamp uu ku fashilmay heshiisyadii nabadeed uu sheegay inuu dhexdhigayo xukuumadaha kiyef iyo moskow maxaan ka naqannaa cajaa'ibta badaha iyo cilmiga aan dhammaadka lahayn ee laga dhaxlo isdultaagga biyaha aadka u xogan ee ka mid ah aayadaha allaah ee ka markhaati kacaya wuxdaaniyadiisa qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii toddobaatanaad ee taxanaha muxuu caalamka ku waayey hoobashada muslimiinta ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى waa hagaag waa maalinimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay saddexda bisha dulqacdaha sannadda kun afar boqol afartan iyo lix xijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa xiisadda u dhexaysa dowladaha bakistan iyo hindiya ayaa gaartay meeshii ugu sarraysay taas oo laba toddobaad ka hor ka soo bilaabatay weerar kooxa hubaysan ay ka geysteen gobolka kashmiir ee gumaysiga ku hoos jira dhanka kale dowladda turkiga ayaa soo saartay war-saxaafadeed u muuqda inuu dhinac u janjeero qodobkaas iyo kuwo kale waxaad ku maqlaysaan xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi
waad mahadsan tahay suheyb waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan canaawinta waaweyn ee ay nashriyaan joornaalada ka soo baxa dunida qodobka ugu horeeya ee aad ku maqli doontaanna waxa uu noqonayaa shiinaha oo markii ugu horreysay digniin xooggan u diray jabaan iyo tookiya oo doonaysa dhisidda isbahaysi cusub sida uu baahiye wargeeska ka soo baxa dalka ingiriiska ee the independent wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha ayaa saacadihii lasoo dhaafay baahisay digniintii ugu horreysay oo ay si adag ugu dirayso iyadoo ay biijin tookiya uga digaysay in gobolka ay ka dhisto xulafo milatari oo ka soo horjeeda dowladda shiinaha xukuumadda uu hogaamiyey shin jinbin ayaa digniintan ku soo beegtay kadib markii uu ra-iisul wasaaraha jabaan uu booqasho maalmihii lasoo dhaafay ku tegay dalalka filibiin iyo fiidnaam isagoona ka dhawaajiyey rabitaankooda ah in ay yagleelaan xulafo iskaashi sirdoon iyo mid milatari ka kooban taasoo la socon doonta ayuu yidhi dhaqdhaqaaqa shiinaha ee bariga iyo koonfurta aasiya waxay jariiraddu sidoo kale ay xustay in jabaan iyo dowladaha kale ee doonaya in ay ku midoobaan xulafadan ay sidoo kale diiradda saari doonaan ka hortagga ficilada uu shiinuhu ka wado badda lagu muransan yahay ee koonfurta shiinaha iyo tan bariga waxay xukuumadda biijin aaminsan tahay in haddii dhidabada loo taaga isbahaysigan ay gobolka ka wajihi doonaan cadaadis ka xoogan midka qaaradda yurub loona badinaya inuu isku horgudbi doono masaalixdiisa waana sababta ay biijin u soo saartay saacadihii lasoo dhaafay digniintan sida gaarka ah ugu socota dowladda jabaan iyo intaa ay horboodayso xiisadda hindiya iyo bakistan oo sii cakirmaysa iyo turkiga oo soo saaray war-saxaafadeed dhinacu janjeera waa qodobka xiga ee aan ku eegi doonno xubinta wargeysyada sida uu baahiyey joornaalka maalinlaha ah ee yeeni shafaq xukuumadda ankara ayaa baahisay war-saxaafadeed nuqulkiisa guud oo u muuqda mid dhinac u janjeera kaasoo ay ka soo saartay xiisaddii sii xoogaysanaysaa ee ka dhex oloorsan xukuumadaha islaamabad iyo new delhi waxaana lagu yidhi waa lama horaan in hindiya ay u dhaqanto si mas-uuliyadii ay ku dheehan tahay kana fogaato tallaabooyinka xiisadda sii kordhinaya una hoggaansanto sharciyadda caalamiga ah iyo mabaadi'da diblomaasiyadeed turkiguna waxa uu si buuxda u fahansan yahay walaaca amni ee ka jira dalka ay walaalaha yihiin ee bakistan waxaana la filayaa in labada dhinac ay raadin doonaan xal nabadeed iyadoona beesha caalamku ay door wax ku owl ah ka qaadan doonto geedi socodkan dowladda turkiga ayaa markan bannaanka keentay doorkeeda xiisaddan ku aadan iyadoona sida muuqata la safatay dhanka bakistan iyadoona maalmo ka hor gudaha islaamabad ay gaareen saraakiil ciidan oo ka socota dhanka xukuumadda ankara kuwaas oo la kulmay dhigooda waddankaas walow aanan si buuxda saxaafadda loola wadaagin fadhiyadii kala duwanaa ee dhinacyada dhex maray maraykanka oo yukrain la galay heshiis muhiim ah xilli trump uu ku fashilmay heshiiskii uu sheegay inuu dhex dhigayo labada dhinac waa kiyef iyo moscow sida ay baahiyeen majallada ay ka mid tahay the stratis times madaxda waddamada maraykanka iyo yukrain ayaa saacadihii lasoo dhaafay kala saxiixday heshiis in muddo ah ay ku tahmisay dowladda maraykanka oo ay ku heli doonto macdanta qaaliga ah ee dalka yukrain waxay jariiraddu xusaysaa in tani ay kiyef ku beddelanaysa taageero xooggan oo ay ka heli doonto dhanka maraykanka iyo sidoo kale hirgelinta sanduuqa maalgelinta dibudhiska yukrain balse heshiiskan kuma jiro ayay warbixintu leedahay damaanad qaad amni oo dhammaystiran oo ay yukrain ka heli doonto dhanka dowladda maraykanka dowladda maraykanka iyo xukunka trump ee boqolkiisii maalin ugu horreysay afka ka jaray ayaa middan u arka guushii ugu horreysay ee dhanka dhaqaalaha ah ee uu ka soo hoyay yukrain maadaama dalkan uu qani ku yahay boqolkiiba shan ka mid ah keedadka macdanta ugu muhiimsan caalamka taasoo loo isticmaalo elektroniga baabuurta korontada iyo hubka milatariga dhanka kale donald trump ayaa ku fashilmay ujeeddooyinkiisii ugu muhiimsanaa ee xukuumadaha kiyef iyo moscow taasoo ahayd in uu soo gebagabeeyo dagaalka socda tan iyo bishii februari ee sannadkii laba kun labaiyo labaatan xitaa haddii donald trump uu valadimir putin u sameeyo tanaasul walba si keliya uu u soo afmeero xiisaddan guud ahaan inahaas ayaan ku hakeynaynaa xubinta oo aad ku maqasheen dhowr qodob aan iminkan idinku wareejiya walaalkiin suheyb cabdulaahi iyo qeybaha inooga harayay barnaamijka caalamulyoum
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqada toddobaatanaad taxanaha muxuu caalamka ku waayey hoobashada muslimiinta waxaa halkan alaaba inooga soo jeediyaa walaalkeen faysal mahad سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanow wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xalqadeennii toddobaatanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrinno kitaabka maadaa khasira alcaalamu biinxitaadi almuslimiin waxaannu ku guda jirnaa baabkii shanaad fasalkiisa koowaad ciwaankeenna maanta waa xalka keliya ee dhibaatada caalamiga ah xalka keliya waa in hoggaanka caalamka laga wareejiyo dembiilayaasha ee sida xun u maamushay loona wareejiyo gacan kale oo daahir ah xirfadna leh in hoggaanka laga wareejiyo britain oo loo wareejiyo amerika ama in labadaba laga wareejiyo oo loo wareejiyo ruushka waxma kaba beddelayso xaaladda mana ahan xaldhab ah beddelkaasi wuxuu la mid yahay oo keliya in usha doonta lagu wado ee lagu hayo gacanta midigta ah loo wareejiyo midda bidix marka ay tan kala daasho britain amerika iyo ruushka waxba isma dhaamaan dhammaantood waa sidii gacmo hal jirah ku yaallo oo keliya oo marba mid isku beddelaysa iyagoo dunida hal jiha u wada beddelka dhabta ee saamaynta leh waa in hoggaanka laga wareejiyo reer galbeedka oo dhan iyadoo loola jeedo britain amerika ruushka iyo qurumaha kale ee sidaas oo kale u dhaqmaya xitaa kuwa aasiyaanka iyo bariga kuwaas oo ay hoggaanka u hayso maadiyadda iyo jaahiliyada laguna wareejiyo dunida islaamka oo uu hoggaaminayo sayidkeenna nebi muxamed sala allahu calayhi wasallam oo wata fariintiisa waaraysa iyo diintiisa xigmadda badan tani waa beddelka dhabta ah ee beddelaya wejiga taariikhda wax ka beddelaya jihada dhacdooyinka kana badbaadinaya dunida saacadda naxdinta leh ee la filanayo waxaa xaq ku ah dunida islaamka inay naawisho qabashada xilkan weyn una hamiso si dhab ah waxaana xaq ku ah waddan kasta oo islaami ah iyo shacab kasta oo muslim ah inay u diyaargaroobaan arrintan xooggana isugu geeyaan waxaa kale oo waajib ku ah muslim kasta inuu u dagaalamo waddadan kuna bixiyo intii karaankiisa ah waayo tan waa hawsha sharafta leh ee loo idmaday ummadda islaamka maalintii ay ka soo ifbaxday jasiiradda carabta waxaa aad loola yaabo ee dhabta ah ayaa ah in muslimiintu ay waayadan dambe noqdeen saaxiibbo iyo xulafada jaahilimada yurub kana noqdeen ciidamo iskood isku xilqaamay oo u adeegaya xitaa qaar ka mida quruumaha iyo dowladaha islaamka waxay bilaabeen inay u arkaan ummadaha yurub ee hormuudka ka ahaa dhaqdhaqaaqa jaahilnimada qarniyo badan ee calaamadooda ka taagay bariga iyo galbeedka inay yihiin kuwa u hiilinaya muslimiinta ilaalinaya karaamada muslimiinta taagta daran oo sida calanka cadaaladda ee caalamka kuna taagan cadaalad muslimiinta badankoodana waxay ku qanceen inay noqdaan dabadhilifyada ciidanka jaahilnimada halkii ay ka ahaan lahaayeen hoggaamiyaasha ciidanka islaamka akhlaaqdii jaahilnimada iyo mabaadi'dii falsafadda yurub waxay ugu faafeen dhexdeeda sida biyaha ugu faafaan xididada geedaha ama korontada ugu faafto fiilooyinka waxaad arkaysaa maadiyaddii galbeedka oo aad iyo aad uga muuqata waddamada islaamka waxaad arkaysaa dad la dhacsan raaxada iyo shucuur la'aan nololeed si ay u helaan raaxaysi sida kuwa aan rumaysnayn aakhiro oo aan hubin jiritaanka nolol kale kana dhiganaya noloshan tan ugu dambaysa oo ay wax kasta uga faa'iidaystaan waxaad arkaysaa tartan iyo isqabqabsi ku saabsan hantida magaca iyo sumcadda oo lagu loolamayo sidii qof u arkaya noloshan midda keliya ee qiimaha leh waxaad arkaysaa doorbididda danaha iyo faa'iidooyinka shakhsiyadeed oo laga hormarinayo mabaadi'da iyo akhlaaqda sida qof aan rumaysnayn nebi kitaab aakhiro iyo xisaabtoona waxaad arkaysaa jacayl xaddaaf ah oo loo qabo nolosha iyo nacayb weyn oo loo qabo dhimashada sida kuwa u haysta in nolosha adduunyadu tahay hantidooda ugu weyn yoolkooda ugu dambeeya iyo aqoontooda ugu sarraysa waxaad arkaysaa in la jeclaaday nolosha qurxoon sida qurumaha maadiga ah ee aan lahayn akhlaaq togan iyo xigmad nololeed waxaad arkaysaa dad u hoggaansamaya bini'aadamka u dabacsan boqorrada amiirada madaxda dowladda iyo xafiisyada una muujinaya xushmad xadaaf ah si la mid ah qurumaha caabudo sanamyada iyo kuwa gumaysanaya dadka in kasta oo muslimiintu ay asiibeen cudurro iyo daciifnimo badan haddana iyaga ayaa ah ummadda keliya ee maanta dhulka saaran ee weli u taagan inay noqoto cidda keliya ee la dagaalanta ummadaha reer galbeedka kulana tartanta hoggaaminta ummadaha kale isla markaana la qabsata qaabaynta adduunka waa ummad ay diinteedu ku waajibisay inay dusha kala socoto dhaqdhaqaaqa dunida ay xisaabiso ummadaha akhlaaqdooda falalkooda iyo rabitaankooda ayna u hanuuniso dhinaca wanaagga cibaadada iyo guusha nolosha iyo tan aakhiro kana celiso naarta inta ay awooddo diintooda iyo dabcigooda ayaa ka reebaya inay noqdaan ummad jaahil ah oo dhulka lagu xukumo jahwareer iyo mugdi tani waa ummadda keliya ee mar kasta khatar ku noqon karta nidaamka jaahilnimada ee yurub ku faafisay bariga iyo galbeedka isla markaana burburin karta waxaasoo dhan khatarahan ayuu gabyaaga weyn ee islaamka moxamed iqbaal si qurux badan uga hadlay gebigiisii caanka ahaa ee uu ugu magacdaray baarlamaanka ibliis waxa uu ka sheekeeyey sheeko uu ibliis ka hadlayo oo sheegaysa in ibliis iyo asxaabtiisu ay shir isugu yimaadeen ayna ka doodeen xaaladda dunida khataraha imanaya iyo waxyaabaha mustaqbalka ku imaan kara nidaamkooda shayddaaniga ah waxay xuseen khataro dhowr ah oo hareeyey nidaamkooda waxayna aad uga doodeen cawaaqibka ay keeni karaan midkood ayaa xusay nidaamka jamhuuriyadda oo uu aad uga digay balse mid kale ayaa ku jawaabay ha ka baqin jamhuuriyadda waxay keliya tahay daboolka boqortooyada waa dabool aan ku qarinayno boqortooyada uguna gelinayno dharka jamhuuriyadda markaan aragnay in dadka u soo kacay dareenkooda xornimadoonka ah si aysan ugu kicin nidaamkeenna waxaynu ciyaarsiinnay ciyaarta jamhuuriyadda ma aha arrinku boqor iyo amiir boqortooyadu kuma koobna hal shakhsi oo xukuma boqortooyadu waa marka uu dadku u noolaado isagoo ku tiirsan kan kale ee haminaya inuu helo xoolaha dadka kale ha ahaadeen shacab ama hal qof ma arkaysid miyaa nidaamka reer galbeedka ee jamhuuriyadda ah wejigiisu waa iftiin laakiin gudaha waa mugdi ka xun kan jinkiisqaan kadibna mid kale ayaa yidhi waa hagaag haddii ruuxdii boqortooyada ay jirto laakiin maxaad ka leedahay fitnada weyn ee uu kiciyey yuhuudiga la yidhaahdo karal makis oo ah musiibo aan nebi ahayn balse xambaarsan kitaab ay taageerayaashiisu u arkaan mid muqaddas ah ma og tahay inuu dunidii kiciyey oo uu ruxay addoommadiina uu ku kiciyey sayidyadoodii ilaa ay saldhigyadii boqortooyada iyo madaxtinimadu ay kala daateen سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
halkan ayaan ku hakinaynaa xalqadeennii toddobaatanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada xalqadan midda xigta ayaa noo balan ah sidaas iyo nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
waa hagaag maxaan ka naqaanaa cajaa'ibta badaha iyo cilmiga aan dhammaadka lahayn ee laga dhaxlo isdultaagga biyaha aadka u xogan ee ka mid ah aayadaha allaah ee ka markhaati kacaya wuxdaaniyadiisa warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen xaarif cabduqaadir baduhu waa qayb aad u ballaaran oo ka mid ah meeraha dhulka iyadoona in ka badan iyagoona in ka badan toddobaatan boqolkiiba oogada dhulka ay daboolaan waa ilo nololeed muhiim ah oo ay ku jiraan malaayiin nooc oo xeewaanaad iyo dhirbadeed ah kuwaasoo qaarkood si rasmi ah aadanaha uusan ugu guulaysan in si dhammaystiran uu ogaado ama uu helo macluumaadkooda waxay ka dhigan yihiin baduhu keedka ugu weyn ee biyaha dhulka waxaana ay door lama huraan ah ka ciyaaraan nolosha aadanaha cimilada iyo sidoo kale wareegga biyaha marka laga hadlayo muuqaalka sare baduhu waxay u muuqdaan biyo keliya oo aan dhammaad lahayn balse marka hoos loogu daawado waxaad arkaysaa inay ku duugan yihiin cilmi nolol iyo qurux aan lasoo koobi karin oo ka tarjumaysa awoodda allah khaaliqa ah ee xikmaddiisa ku abuuray cilmiga badaha waa laan muhiima oo ka tirsan culumta dhulka waxaanay si khatarar u daraaseeyaan qaabdhismeedka badda hirarka socodka biyaha heer kuulka iyo saamaynta ay ku leedahay deegaanka cilmibaarayaashu waxay si joogtaha u sahmiyaan hooseeyayaasha badaha iyagoo adeegsanaya qalab casri ah sida qalabka wax lagu baaro maraakiibta wax lagu daraaseeyo iyo xitaa robado loo adeegsado badda waxaa la ogaaday in qaybaha qaar ee badda ay yihiin kuwo aad u madow cadaadis badanna leh balse ay ku nool yihiin noolayaal u dulqaadan kara xaalado ay baniaadamka ku adkaan lahayd inuu ku noolaado tani waxay markhaati cad u tahay sida cilmiga iyo awoodda sare ku dheehan tahay ee loo habeeyey nidaamka nololeed ee badaha cajaa'ibta badaha waa kuwa aad u fara badan oo qofka caqliga leh ku riixaya inuu ku tadabburo waana qaadasho iyo wanaag badanna uga faa'iidaysto tusaalayaasha ugu soo muuqda waxaa ka mid ah hirarka badda oo si nidaamsan ugu socda meelo kala fogfog dabaylaha iyo biyaha kulul ee saameeya cimilada adduunka iyo xitaa kala sooca biyaha macaan iyo kuwa cusbada leh ee ilaahay subxaanahu watacaala uu qur-aanka ku xusay وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا waxaa sidoo kale ka mid ah qalabka ama aan idhaahdo dariiqada isgarsiineed ee ay isticmaalaan xayawaanaadka badda sida shimbirobadeedyada iyo kalluunka kuwaas oo si mucjisaha ugu safraa meelo aad u fogfog u baahan qalab ama g b s waxaa loo yaqaan waana arrimo markii loo kurgalo ay durbadiiba soo baxayso inay yihiin wax ka baxsan fahamka basharka iyo awoodda uu sheegto intaba إلهي أوليه سبحانه وتعالى أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج آيادة آيادة كهريسة والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة إلهي وحو كغه الله ee qofka kaafirka ah khayaaliga iyo beenta uu ku nool yahay oo camal uu aan waxba ka jirin uu isleeyahay waxbaad ku yeelaysaa waxaa lagu tashbiih baliiqa oo maaragta xagga luq ahaan cijaaska qur-aanka ka mida naftigiisa baa lagu cabiray oo waxaa laga cabiray khayaaliga iyo beenta uu ku nool yahay waxaan la yidhahdaa eh, dhaan dabagaalaha soo lama yaqaan dhan dabagal ha.
Dhaan daga- ama werwerka Mhm.
meesha banaanka marka qorraxda daran ay ku dhacdo Mhm.
waxa aad moodaysa inay Biyo.
biyo fadhiyaan Mhm.
kaas oo kale waa dhaan dabagaale dhalanteed Mhm.
marka dhalanteedka waxa uu aaminsan yahay dhalanteedka yaa waxa lagu shabahay dhalanteedkaas maaragtay eh, dhaan dabagaalaha inuu yidhahnaa lagu shabahay Mhm.
marka khayaal iyo been buu ku nool yahay qofka kaafirka waxaan oran karnaa xataa maanta taraamkan waa shay oo adduunka saa u qasaya naftiisa camal saalixa inuu samaynayo buu aaminsan yahay Baa laga- siyaasadda ha u weliso laakiin borotestaanka madhabka la yidhaha maadaama uu aaminsan yahay kirishtaan ka mid borotestaanku yuhuudda towraad waa ku jirta Mhm.
marka towraad inuu gargaaro oo towraadnimo eh, yuhuudnimo eh, diin ahaan ugu gargaaro yuhuud inay ka tahay baa dhici karta Mhm.
marka waana camal khayaali oo wax ka jira ana la arag diinta iyada dhanba muxarafa Mhm.
oo aanba jirin buu u dagaalamaya Mhm.
marka in badan oo khalqiga ka midi waxa ay samaynayso waxay moodaysa inay wax ku helayso wax ka jiraana ma jira waa dhalanteed waxaa natiijada ka soo baxda kurgalidda cajaa'ibta iyo culumta badaha ayna tusayaan ka muslimiin ahaan in badahani ay ka mid yihiin calaamadaha lagu garto awoodda iyo cilmiga aan marnaba la soo koobi karin ee allah subxaanahu wa tacaala u sugnaaday in laga helo noolayaal iftiin sameeya kalluun leh difaacyo gaar ah iyo nidaamka isku dhelitiran ee deegaanka badda waa tusaalooyin ka mid ah kuwa cajiibka hela yaqaan islamarkaana ka turjumaya abuuris heer sare ah oo aysan suuragal ahayn inuu ka faa'iidaysan waayo qofka caqiilka ahi aan dhegaysanno sheekh mustafa xaaji ismaaciil oo ka hadlaya dhinac ka mid ah cajaa'ibta abuurista alle ee xagga badda waxaana uu isdultaa ku sameynaya aayadda ku jirta suuraturaxmaan ee maraja albaxrayni yaltaqiyaan ilaahay subxaana wa tacaala aayadaasi qur-aanka ah wuxuu tilmaamayaa ilaahay inuu badaha isku daro oo ay kulmaan oo laysku walaaqo haddana qur-aanku wuxuu sheegayaa in barazakh uu u dhexeeyo waana isku darsamaynin haddana qur-aanku wuxuu sheegayaa yakhruju minhuma lu'lu'u walmarjaan lu'lu iyo marjaankana in lagala soo baxo culammadu aayaadkaaba waagii hore markay fasirayaan bacd alishkaalaat bay kala kulmi jireen ishkaalaadka ay kala kulmi jireen waxaa ka mid ah see loo fasirayaa bay yidhaahdaan maraj albaxrayni yaltaqiyaan maraj almuruuj fi luqa waa maxay alikhtilaad fahum fii amrin marij ay mukhtalad waa ikhtilaad maraj albaxrayni ilaahay wuxuu isku walaaqay baa la leeyahay labadii badood iyagoo weliba maxay yaltaqiyaana haddana waxaa la leeyahay baynahumaa barzakhun barzakh baa u dhexeeya oo iskuma xa- waa la isku walaaqay haddana barzakh baa u dhexeeya oo iskuma xadgudbayaan markaasay culammada badh odhan jireen malaa waa almaa'i alcadbi iyo almaa'i almaalixa oo waa webiyada iyo kuwa kan oo waa kan meesha yara iska galaan haddana waxaa la yidhi yakhruju minhuma lulu walmarjaan lulu iyo marjaanka mid ka midana cilmiyan waxaa la ogyahay biyaha dhanaan mooyaane inaan kuwa kale lagama helin only biyaha dhanaan see haddana loo fasirayaa bay idhaahdaan haddaynu ano waa biyo macaan iyo biyaha lulu walmarjaan qarnigii labaatanaad lixdameeyadiisii waa dhoweyd oo ah ayay waxay isku dayeen inay caddayn karaan biyaha in barzakh u dhexeeyo oo baduhu inay bado kala noocay yihiin bushuunbay bad ka wadayiin inayna isku nooc ahayn waxaana isku nooc ku ahayn marka laga eego kahaafadda densitiga waxaana isku nooc ka ahayn xaraaradda kulaylka waxaana isku nooc ka ahayn muluuxada dhanaanka waxaana isku nooc ka wax walba way ku kala gedisan yihiin badaha wax walba ku kala gedisan barzakh baa u dhexeeya badaha waxa u dhexeeya bay leeyihiin biyo labada dhinac midnaba aan la nooc ahayn oo laagoo u dhexeeya badda kasaafadeedii iyo dhanaankeedii iyo macaankeedii iyo kuwa waxeedii wadata iyo taa kale waxeedii wadata iskuma darsamayaan intaa biyo u dhaxaysa luuqa dhanunbay ula guurguurayeen laakiin meel fadaadoobaysaa ma jirto biyuhu ka tallaabayaan tan si ay u qiyaasaan bay waagii dambe waxay soo kaxaysteen markab baabulmandabka agtiisa bay keeneen exactly meeshii bay istaageen dabeetana biyaha koob marka dhinacaa laga daro markabka iyo marka dhinacaa kale markabka laga daro waa laba biyo oo kala nooca hal markab oo meel taagan oo badda dhinacaa marka laga soo darsado iyo marka dhinacaa laga soo darsado waa laba badood oo kala nooca labadaba yacni wuxuu qur-aanku ka warramayay wakhtigaa bale waxyaabaha cajabta ay culimmada qaarkood tilmaamaan waxaa ka mid ah xayawaanaadka dhan qudha laasima dhanka kale xataa uma gudbaan dhankaasna xayawaan nooc gaara ku dhaqan oo muruxada iyo dhansatiga iyo xaraaradaha gaarkaa la dhaqma xaggaana nooc gaara baa ku dhaqan baduhu waa mucjisooyin nool oo weli basharku uusan ka quusan inuu sahminayo welina ku guulaysan la'yahay xaqiijinta in wax badan oo ka mid ah culumta ku geedaaman uu gacanta kusoo dhigo sheekh jaamac cabdisalaan oo arrimahan kaga hadlay mid ka mid ah xalaqaadka barnaamijka haada khalqullah ayaa isdultaag kooban waxa uu ku sameeyey cajaa'ibta badaha isagoona si gaara isku kortaagay aayadda afartanaad ee suuratu nuur oo dabcan ah aayad soo koobaysa in badanoo ka mid ah culumta oo cajaa'ibta ku jirta badaha waxaana sheekha uu sidoo kale soo gudbinayaa wax badan oo aanan ka aqoon culumta badaha ilaahay wuxuu leeyahay owka dulmaatin ama ninkaas kaafirkaa wuxuu la mid yahay mataqaanaa khaflada uu ku jiraa كظلمات مجديال أو كظلمات في بحر لجي بد مول دحديد بد مول أه دحديد من فوقه موج وكسر يا بداس وكسر يا موج موج كاس وكسر يا موج كلي من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكدرها قعنت هدو سو سار ما أركاي هدو قعنت سو سار وحلقة سو بلابي مجدقان مركا بدا مشوه سيسي waxay leeyihiin culammada markaa saynisyiin tahay jeolojiyada iyo culumul ardi ku takhasusay waxay leeyihiin waagii hore waxaa lama dhaafi jirin qalabka la haysto laguma quusi jirin labaatan mitir wax ka badan marmar soddon ugu badnaan laakiin waxaa la gaaray laba boqol hadda markii ajisadan waaweyn la sameeyey iyo maarata cidaadka xoogga leh laba boqol buu qofku quusi karaa tasalka tegi karaa waagii hore qofku markuu halka hirka markuu ka hoos maro gacantiisa hadduu saaro waa u jeedi jiray markaasaa la isdhihi jiray maxay ka hadlaysaa ayadan waxba kama jiraan laakiin waxaa la arkay markii laba boqoloo mitir la tegey moolka la sheegaya badda lujiga oo moolka ah biyaha badan halkaa markii la tegey meel qamaa la tegey meel qam ah ayaa la tegey oo xawayaanaadka ku nool ay nolol rabaaniya ku socdaan meesha wax iftiin lahaa kama jiro nalal rabaaniya oo korkooda ku rakiban ay ku soconayaan qaarna haddii ilaahay wuxuu rabuu sameeyaaye nalba uma yeelin ur iyo waxay ku nool yihiin iyo maqal bes meesha wax iftiin lahaa kama jiro kor haddaa soo aadin marka fii baxrin lujiyin yakshaahu mawjun hir kalaaba rugmanaya laba boqol oo mitir markaa tegtid meesha camiiqaha qamta waxaa ka koreeya bad hor allah rugmanayso baddaan aan ahayn arrin laga warqabay maba ahayn arrintan see nebi maxamed labada hir inay jiraan labadan badood oo maaragta kun iyo afar boqoloo sano ka hor oo waxna aqrin waxna qorin see basharka waxaa la gaaray bayba ku leeyihiin gebigeedaba kun iyo sagaal boqol hadda yaa cilmigan la fahmay oo satallaadyadan iyo waxaan qalabkan waaweyn lagu soo ogaaday hir kale rugmanaya hirka haddaa ka soo baxdid oo soo socotid labadaa boqol oo mitir kor aad soo aadid baad hirkan kale u imaanaysa hirka kale waxaa ka sareeya daruurtiisa ma marka waxay leeyihiin kullamaa aad hoos hirka weyn aad dhaafto hoos u socoto horta wax saddex xaajiz baa la sheega waaweyn oo oo oo iftiinka yareynaya qoraxda iftiinkeeda yareynaya waa daruurta iyo labadan hir soo maaha waxaa kaloo jira dhaheen toddoba marxalo oo baddu midabi ay samaynayso oo iftiinku mar walba u kaasi yaraanaya hoos aad aadid mar walba hoos aadid iftiinku waa kaasi yaraanaya fii dulumaati bacduhaa fowqa bacdi inta la sheegayo ilaa toban bay isku taagayaan marka xawaajistan iftiinka yaraanaysa saddexdaa waaweyn labada hir iyo daruurta iyo toddoba yaryar oo baddo marka u horeysa waxay yidhahdeen waa waa axmar gaduud marka shacaaca qoraxdu ku dhaco gaduud bay samaynaysaa haddaa hoos ka sii aadid midab kale midab kale mar waa bunni mar waa burtuqaali mar waa asraq mid ahbaa ugu hooseeya dheh todobada markaa ka dhammaatid baad waxaad gelaysaa hirkaas rugmanaya oo mujada hoose markaas haddaa iyada dhaaftid waa dhulka qamta oo lagu suureeyey qofkan gaalka ah mataqaanaa nolosha uu ku nool yahay aad iyo aad waana tan ay qiran doonaan maalinta qiyaama ay leeyihin yaa weylanaa qad kunaa fii gaflatin min hada bal kunaa dhaalimiin low kunaa nasmacu aw nacqil maa kunaa fii asxaabi saciid haddaan dad wax fahmaya wax maqlaya ahaan lahayn meeshaan masiirka iyaguma ahayn marka qamtaas buu ku jiraa qofka kaafirka والله سبحانه من إله وكم أبدع الآية للعالم waxaa inta yar ee basharka aqoonta u leeyahay marka loo eego badaha iyo aqoontooda ka mid ah magacyada cajiibka ah ee qaar ka mid a badaha caalamka kuwaasoo tijaabo ahaan mudan in si gaar ah loo diraasiiyo warbixino tiro badanna looga hadlay marka laga hadlayo badaha faraha badan ee taariikh ahaan xambaarsan qisooyinka iyo magacyada gaarka ah waxaa baxrulmowd uu ka mid yahay badaha saameynta ku yeesha basharka eena ku dugan yihiin sheekooyin kala duwan waa kan al-ustaad xasan sheekh aadan cabdulle oo ka mid ah bahda waxbarashada wilaayaadka oo wax ka mid ah macluumaadka badan tafaasiil inaga siinaya yacni waxaa jiro hadda kuwa oo maaragtay eh, baxrulmeyt oo kale waa macruuf oo urdun iyo maaragtay ku taala dhulkan carabta oo la yidhaaho asalka taariikhdeeda iyo sideedaba badii meydka yacni limaada yusamee baxrulmeyt waa macruuf waxaa la yidhaha waxba kuma noola baxriga ama muxiidka waxaa macruufa xayawaanaad tira badan oo kuwa biriga ka badan iyo dhir ka badan iyo ma- wax badan baa ku nool oo maaragtay ku tarmo oo ku koro oo inta biriga joogto weliba inay intaasoo jeer ka badan yihin la rajaynaya waa cilmi aad u ballaaran cilmilbaxri cilmi sahlan maaha waa cilmi cumqi dheer leh laakiin baxrulmeyd waxaa la yidhaha waa meeshii nabiyullaahi luud ay deganaayeen dadkiisii oo meeshii lagu gooyey dhulkii lala rujiyey ayay dhaan mufasiriinta yacni ilaahi subxaana wa tacaala awalmu'tafikatu ahwa markuu leeyahy ayagoo dhan inta geesaha laga qoray ayaa la qaadaa la yidhi marka bad bay noqotay baddu waxaa la yidhaha badda aa noolaha jale baxrulmeyd waxaa la yidhaha xataa dadka arkay biyaheedu waa urayaan wax la dhawaan karo maaha ma lahan maxaan ku idhahdaa xayaato iyo wax ka jira ma laha inkastoo ay baduhu xudun u yihiin nolosha iyo bii'ada la degan yahay haddana waxay sidoo kale yihiin xusuus joogtaha u taagan islamarkaana muujinaysa in caalamkan uu leeyahay khaaliq gacanta ku haya oo aan la dafidi karin jiritaankiisa kaas oo xigmaddiisa iyo maamulkiisa ay ku ahaadeen koonkan iyo waxa dushiisa saaran ويدعوك دوما تفكر تجد فيه نورا مبين هو الله سبحانه من إله وكم أبدع الآية للعالم hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabinay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgeliyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها